halkani waa tog hirar cabdiraxmaan cali xirsi waa aqoon-yahan ka mid a dadka reer somalilan cabdiraxmaan ayaa waxa uu geyiga soomaalidu degto uu ku soo kordhiyey adeeg cusub oo ay u baahnaayeen dadka ganacsatada ah taasoo uu u abuuray kambani kala talin doona habka ay u maamulayaan ama ay u maareynayaan ganacsigooda cabdiraxmaan ayaa sidan uu noo sheegay kambanigiisa oo saddex sannadood jiray durbaa waxa uu noo sheegay in ay talooyinkii ay siiyeen ay ku aflixeen kambaniyo badani haddaba cabdiraxmaan haddeer waxa uu joogaa cariga maraykanka waxaanuu u joogaa tababar dhinaca maareynta iyo maamulka ah ujeeddada safarkiisa waxa uu kasoo waxa uu ka soo kororsaday ama uu la gurya noqonayo ayaa waraysi aanu kala yeelanay dhinaca telefoonka ah ugu horreyn waxaanu cabdiraxmaan weydiinay ujeeddada safarkiisan iyo cidda casuntay bismillahi raxmaan raxiim mudane cabdiwahaab aad baad umahadsan tahay walaal waa run waxaan joogaa maraykan baan joogaa waxaan u imi tababar xagga hogaaminta ah ama leadership training waxaa qabanayay qolo la yidhahdo hive oo had iyo goor qabata tababaro noocan oo kale ah oo dunida oo dhan laysaga yimaado waxa weeyaan waa wa waa tababar runtii marka aad soo dalbato tartan badani jiro dad aada u fara badan baa soo dalbada imika kanamka aan tegay ilaa saddex kun oo qof baa soo dalbaday boqol iyo soddon qof baa la casuumay taasaan ka mid ahaa dhulka soomaalidu degto waxaan ahaa qofka keliya kasoo ka yimi marka runtii wuxuu ahaa tababar aada u qiimo badan waxaanu runtii daba socday un qorshe anigu aan lahaa oo aan mar horena bishii september aan u tegay dubay tababar sidan oo kala maaragtay hogaaminta ah waxaan u ahaa runtii daba socday qorshe anigu aan lahaa oo aan rabay inaan dhiso center aan ugu talagalay inaan ku barro dadkeena iyo dhallinyaradeenna iyo maaragtay dadka shaqeeya hogaaminta iyo maamulka ama maamul wanaagga in markaa aynu dalkeena iyo maaragtay iyo dadkeenaba ugu shaqeyno sida maanta ay tahay si ka wanaagsan waayo waxaa ii muuqday baahi weyn oo ah inaynu u baahan nahay hogaamiyayaal wanaagsan mushkiladda ugu weyne haysata dhammaan dadka soomaaliyeed meel kastay joogaan ama ha kala joogeen dowladaha ay ku kala jir jiraan oo dhan marka laisku wada daro hogaaminta ayaad moodeysay anaga iisoo baxday inay aada u hooseyso marka waxaan ka fikiray muhiimad caynkaas inaan qaato inaan maaragtay dhiso community of leaders ama dad hogaamiyayaal fiican oo mustaqbalka wax ka bedela maaragtay hadday tahay somaliland hadday tahay soomaaliya hadday tahay dhulalka kale ee dowladaha kale ee soomaalidu ay degto sida ethoobia sida kenya sida jabuuti oo marka qofka soomaaliga ahi uu noqdo dowladdu doona ha jooga ee qof hogaamiye ka ah bulshada uu ku dhex jiro hadday ganacsi tahay hadday siyaasad tahay hadday dhinac kala tahay marka qorshahaasa aniga igu jiray dabadeetna kuwani wuxun bay ahaayeen uun maaragtay wax u ekaaday wixii aan waday oo marka aan ka qaadanayay maaragtay khibrad iyo waayo aragnimo iyo maaragtay farsamooyin iyo tabayo xeelo aan maaragtay hawlahaygaa aan markaa ka fikirayay runtiina hawshaa waxaan ka fikiray oo aan waday muddo dhowr sano ah laakiin imay suurto gelin si yar baan u bilaabay laakiin imukaan ayan baan doonayay iyo wixii ka dambeeya inaan inaan si weyn u bilaabo
cabdiraxmaan waa u soo noqon doonaa hawshaa aad bilowday iyo halka ay kula martay iyo wixii kaaga qabsoomay kulankan aad imanka toddobada cisho aad ku jirteen ee ahaa ee aad tiri hogaaminta ayaa maxaday lagu tababarayay maxaad kasoo faa'iideed is leedahay waad markaad isu wada geysay waad waad kala noqon kartaa maadaama khibradda aad soo doonatay hogaamineed
runtii waxaan waxa ugu weynaaye aan kasoo faa'iday wuxuu ahaa wuxuu ahaa tababarka qaabka loo qabanayo iyo maaragtay methodologyga ama farsamada loo qaban karo tababar loo qabanayo dad maaragtay leadersa ama hogaamiyeyaala oo runtii aada u heer sarreeyey tababaro wuxuu aada looga shaqeeyey jaamacado badan ay maaragtay ka qayb qaateen oo ay kamid tahay maaragtay harvard iyo stanford iyo jaamacadaha adduunka ugu fiicfiican marka wuxuu ahaa runtii xagga maaragtay habka iyo nidaamka loo bixinayay baa aada u sarreeyey waxa anigu aan aada ugu go-ayay ama aan u waday aan u doonayeen inaan ka helana taasaa ugu badnayd waxaa kaloo runtii aan aada uga faa'iiday shaksiyan waxaa maaragtay sidaad u samaysan lahayd maaragtay nolol maaragtay ujeedo leh oo dabadeedna aad qorshe u samaysan lahayd oo aan ahayn inaad dadka uu fikirto horta marka hore waxaa la yidhi wuxuu ahaa tababarku saddex qaybood adduunyada iyo waxa ka jira iyo xaalka ka jira dabadeedna naftaada iyo sidaad maaragtay wax uga bedeli lahayd dabadeedna hogaaminta iyo wixii aad isticmaal lahayd toolis ama tabo iyo xeelo iyo aqoon iyo cilmi iyo farsamo saddexdaa qaybood buu ahaa runtii isku dhafan aad baan uga helay wax aada u qiimo badan buu runtii ahaa wax haddaan dib ugu noqdo waxaad tiri waxaanu samaynaynaa mustaqbalka center aanu dadka ku tababaro oo siday wax u maamulan lahaayeen waxayna u hogaamin lahaayeen oo labadiiba isbarbar socda maamulka iyo hogaamintii waa isku midun waxa aad leed waxaa jira hay-ad aad aad leader ka tahay oo haasi laydhahdo hay-addaas maxay ka shaqaysaa maxay tahay ujeedada loo aasaasay
walaal waxa weeyaan haasi consulting waxa waxaa loo soo gaabiyaa waa horn of africa strategic initiative ama waa hay-adda istiraatiijiyadda curinta ama arrimaha istiraatiijiyadda ee geeska africa waxaan aan kuu sheegaya hogaamintuna waxay kamid tahay un waa qeyb kamid ah shirkadda guud waxaan ugu talagalnay oo marka horeba ujeedadeedu ay ahayd iminkana ay tahay inaan kor u qaadno wacyigelinta ama tababarka ama practiceka ama maaragtay ku dhaqanka maamulka wanaagsan iyo istiraatiijiyadda waxyaabaha runtii markaanu sameyneynay aanu daraasaynay waxaa kamid ahaa businesska ama ganacsigeenna iyo marka la eego institutioniskeena inta badan waxay aada ula tacaalaan waxa maalinta ay qabanayaan in badan kama fikiraan istiraatiijiyad dheer iyo mustaqbal dheer iyo maaragtay shanta sane ee soo socota afarta sane ee soo socota tobanka sane ee soo socota aada ugama fikiraan sidaa daraaddeed baa inta badan institutioniskeena iyo ganacsigeenu aanay marar badan usii waarin hadday sii waaraan dhacaanay aada u raagin marka waxaan ka fikiraynay in aan ka dhigno marka koowaad oo aan targetka saarnay ganacsigeena inay aada u wanaagsanaadaan runtii shirkado badan ayaanu taageero siinay xamsida aanu consulting siinay waanay ka faa'iideen waana iminkana iminkana runtii bayska maaragtay kastabarkaygu aada u ballaaran yahay marka la eego somaliland iyo puntland labadaba kolley soomaaliyana waanu maaragtay kusii socotaa marka waxaan runtii base aada baanu maaragtay aan u koraynaa barnaamijkan leadership developmentkuna wuxuunbuu ahaan doonaa qeyb ka mid a hasi consulting laakiin ujeedo ka duwan leh oo aan ahayn maaragtay shirkadihii wax loo qabanayay laakiin shaksiyaad maaragtay loo samayn doono marka wuu ka duwan doonaa maaragtay nidaamkii ay ay hawsha hore u socotay haasi imse sanadood ayay jirtay
walaal iminka saddex sannadood weeye saddexdaas sannadood ee ahaasi jirtay aad waxaad sheegtay in tababaro aad u qabateen shirkado kana faa'iideen runtii dee waddamadan caalamku marka la leeyahay baacmushter baacmushterku wuxuu saa aad sheegtay kuween waxay ka fikiraanuun bishan ama waxa maanta jooga xagga adduunku ay ka fikiraan waxa dee maaragtay mustaqbal tob dheer waxaad sheegtay in dad badan aad ku tababarteen qaarna ay qaateen kuna faa'iideen ilaa hadda kuwii qaatay iyo kuwa aan qaadane aad aad tababarkan siiseen wax ku qanca maaragteenoo dee muddadaa dheer aan imanku ka fikirin ilaa tobankaa sannadood kasoo maxay kasii fikiraan
walaal way jiraan waxaa jira mahmaah soomaaliyeed oran jirtay nin maalin ma gaadhid midna sanad ma gaadhid midna weligaaba ma gaadhid marka ninka kaa faras wanaagsan maalin ma gaadhid ninka kaa daaqsin wanaagsan sanad ma gaadhid ninka kaa gabadh wanaagsanna weligaaba ma gaadhid waxaan u bedelay ninka kaa maqal wanaagsan maalin ma gaadhid ninka kaa shaqaalo wanaagsanna sanad ma gaadhid ninka kaa istiraatiijiyad wanaagsanna weligaa ma gaadhid marka runtii shirkadaha istiraatiijiyadda samaystay ee ku dhaqmay ee hirgeliyey way ka dhex muuqdaan sectorka ay ku dhex jiraan way ka duwanaadeen sectorka ay ku dhex jiraan dadku way wada yaqaanaan odhanmayo waa taa iyo waa taa laakiin waxay noqdeen star ama kuwo maaragtay lagu daydo taasaa keentay inay dadku noo yimaadaan inay kusoo dhiiradaan barnaamijkan inay arkaan isbeddel in lagu samayn karo haddii dadku intay isu yimaadaan oo ay si seriousa uga fikiraan mustaqbalkooda inay samayn karaan wax ka duwan tusaale ahaan waxyaabaha xoogga aanu saarno waxaa kamid a isbedelka aan wadnaa inuu keeno sayliska ama dakliga inuu kordhiyo shaqaalaha niyadoodu inuu kor u qaada iyo wax soo saarkooda shirkadda korriinkeeda iyo maaragtay koboceedu inuu kor u qaadmo bilicdeeda iyo muuqaalkeedu inuu aada u wanaagsanaado customarka sida loola dhaqmayaa inay aada u wanaagsanaato waxyaabo waxaanu xoogga saarnaa la taaban karo oo qofku hadduu qaato uu dareemayo isbeddel maaragtay within one year isbeddel qurux badan oo maaragtay aada uga fiican sidii marka hore ahaayeen laga dareemayo marka waanan ku guulaysanay kuwii qaatayna runtii aad bay ugu guulaysteen tusaale fiicanna way u noqdeen sectorka ay ku dhex jiraan
marka adigu fiilkan waa fiilkii aad soo baratay ama maadadani waa maadadii aad soo baratay waanaad ku shaqaysay inteyn leeg ayaad isleedahay haddii aad sii wadaan dadka waxbay ka bedeli kartaa dadka weliba dadka baac mushtarka ah maadaama oo dalkeen imika kusoo badanayo dad baac mushtar le baac mushtar hoose oo yar oo soo kacaya
wallahi waxay u baahan tahay waa wakti badan bay u baahan tahay wax maalin iyo laba iyo saddex wax lagu bedelay maaha dhaqan aan leenahay maaha dadku inay had iyo goor strategic thinking ama si istiraatiijiyadeed inay u fikiraan oo ay mustaqbalka intay ka fikiraan qorshe samaystaan oo dabeedna ay qorshihii raacaan oo haddana ay jeegareeyaan oo eegaan oo ay kontaroolaan qorshahoodii waxa ka dhidmay iyo waxa u hirgalay waa dhaqan aada inoogu cusub oo xataa kuwa qaatay ee si fulow qaatay ay ay la rafaadaan marka hore wakti bay u baahan tahay xanuun bay leedahay marka hore laakiin kuwa xamile inta hore u dulqaata ee awooda inay ka baxaan ayaa aada ugu guuleysta marka kolley wakti dheer bay qaadanaysaa hal shirkad oo consultini keligeed waxba kama bedeli karto waxaa loo baahan yaha inaan tusaale u nahay inay shirkado badani samaysmaan inay dad fara badan oo sidaydoo kale aqoon iyo fikrada helay ay kusoo dhiiradaan suuqa nimanka hadda dad badan baa soo gelaya waan soo dhaweynaa waan la talinaa waxaan ku nahnaa welcome because keligeeya ma qaban karno waa suuq ballaaran waa suuq jira waa wax u baahan runtii in si fiican looga shaqeyo laakiin ma aha sida maaragtay dukaamada wax qof waliba uu suuqa intuu furto meel meherad uu odhan karayo maaragtay waxaan ahay consultant waa wax u baahan aqoon iyo khibrad iyo gudbin waa laga yaaba inaad aqoontii leedahay ood khibraddii leedahay laakiin aanad gudbin karin waxa adigu aad doonayso marka saddexdaa qodob ayaa aada u muhiima daruuri u ah waxaa kaloo aada u muhiima dadkeena oo runtii dee aan waxaan wacyigelin u qabin oo aan ogeyn inay u baahan yihiin marka aada u sheegayso nin ladan oo maaragtay maal helay oo aan waxaanaad sheegayso isagoon isticmaalin xoolaha helay markaad doonaysa inaad wax ka dhaadhiciso uma baahnid inaad intaad ayar keliya soo qabsato maaragtay ku tidhaahdo aqoon baan leeyahay waxbaan kuu sheegaya waxaad u baahan tahay inaad dhegaysato waxaad u baahan tahay inaad waraysato waxaad u baahan tahay inaad maalinba in yar maaragtay kusoo kordhiso ilaa intaad gaadhaysaan inaad si fiican isu fahantaan marka had iyo goor dadka had iyo goor shaqadan qabtaa meelaha hore ku ayay ku istaagaan laakiin anagu mustaqbal dheer baan leenahay waxaan ka fikiraynaa in sidan businesska iyo ganacsiyadeena iyo institutioniskeena dowladda iyo iyo kuwa kale ee madaxa banaanba loo wado inay si ka duwan aanu uga fikirno oo dabadeedna aan maaragtay uga caawino inay u wadaan si markaa meheradaheena iyo institutioniskeenu ay u noolaadaan xataa markay dadku dadkii lahaa ay dhintaan iminka waad og tahay dadkii ganacsatada ahaa ee tijaarta ahaan jiray maanta nin magaciisu sii joogaa ma jiro nin waliba maalintuu dhintay baa ugu dambeysay soomaalida waxaa tira geel boqola maxaa nin bah tobanaa biisay nin iyo xoolihii ma kala hadhaan laakiin waxyaabahaas oo dhami waxaa keenay maadaama ni istiraatiijiyad iyo nidaam jirin ninku maalintuu dhinto hadduu dadaalo dadaalo dadaalo ilaahayba la qabto wixii ka dambeeya way iska baaba'an marka waxaan ka fikiraynaa inaan abuurno institutionist leh nolol ka duwan nolosha dadka maamulaya oo runtii maaragtay ka dheer marka maaha hawl muhiimad sanad iyo laba iyo saddex iyo afar iyo waxaa ku qabsoomaysa waa waa wax maaragtay soconaya oo laga yaabo dadaan annaga ahayn inay inay inay inay inay maaragtay hirgelinteeda inay inay qayb weyn ka qaataan marra fara badan laakiin waxaan anagu u taagannahay inaan bilowno dadkana aan barno dabeedna maaragtay ay noqoto dhimbiishii halkii maaragtay ay ay ay ka iftiimaysay ee ay ay ka bilaabaysay
su-aal ayaan kaa weydiinayaa wax badiyaa intii aan dhulka soomaalidu degto aan joogay si fudud si fudud u dhacda had iyo jeer dadka soomaalida ee joogaa ama somaliland joogaa ama soomaaliyada kale ha joogaane ee bacmushtarkaa markii waxaad arkaysaa dad markiiba faa'iidaya oo intay cir kaa maraan haddana ayaama kadib dhulka kusoo dhacayo waxoodii la waayo maxaa sababa arrimaha caynkaas in markiiba ruuxu intuu markiiba faa'iido cirka maro dabeedna haddana uu markiiba uu haddana uu bankrab noqdo uu xoolihii ka waaya meesha oo imanka dadka soomaalidu ay u badan yihin
wallahi walaal sababo badan baa dee sababa waxay waxaa ka mid a sababaha maaragtay ugu waaweyn qorshe la-aan baa ka mid a daraasad la-aan baa ka mid a qofku markuu suuq gelaya ma daraaseeyo waxaa ka mid a inaanu qofku xaaladdu siday isu bedelayso aanu eegine markuu meel ka faa'iido ama uu wax ku faa'iido inaanu qiimaynin siday wax u socdaan iyo trendsku siday u socdaan inuu iska dul fadhiyo ilaa inta ay ku dul dhimanayso waxaa kaloo aada u muhiima isku dayashada oo soomaalidu aada ugu badan tahay oo markaad maanta meherad furto oo meheradii aad ku faa'iido laba kunoo meheroodeed baa lagaa ag furayaa taasina waxay keentaa inuu suuqu maaragtay fashil ku dhaco waxyaabaha kale aada u maaragtay u keena inay businesskeenu aada u fashilmo waxaa kamid a dadka soomaalidu aan aqoonin qaabka shuraakada oo maaragtay aada ugu hooseeya oo qofka had iyo goor keligii wax weyn ma wadi karo wax weyn kama fikiri karo yacni qofka bini aadamkaa dee tamartiisu way iska xadidan tahay waxyaabo fara badan oo runtii waxaan jirin xisaabtan fiican baan jirin oo qofku waxaa laga yaaba inaanu ogeynba waxay odhan jireen beryahan bilaabay baa xisaabaadkan ka bilownay inaan u hagaajino dadka oo ahayd meesha baahida ugu horeysa ay dareemayaan dadka ganacsatadu markaad weydiiso ad ku tiraahdo maxaad faa'iidaa maxaad khasaartaa wuxuu ka odhanayaa maxaad imisa xoolahaagu way waa imisa wallahi ilaahay un baa u xisaabsantay buu ka odhanaya yacni ma garanayo maxaad ku ogaataa inuu inaad khasaartay inaad faa'iiday wallahi sanadkii markaan tirooyin ba hadday ka badatana aan idhahdaa way way waan faa'iiday hadday ka yaraatana waan khasaaray marka qofku yacni early warning yacni digniin baanu siiba helaynba wuxuunbuu arkayaa siduu meesha isaga fadhiyo iyadoo maalinba in yara soo laalaabantay dabeedna marka dambe uu istaagaya markaas sababa aada u fara badan aada u fara badan oo maaragtay uun ku wada arooraya aqoon la-aan iyo maaragtay aqoonta casriga ah oo aan loo isticmaalin businesskeenna iyo institutioniskeennaba ayaad moodaa inay tahay waxa ugu weyn ee keenaya waxaad arkaysaa qof dhan oo dee maamula oo aan waxba qorsheynahayn oo maalintiisu maalintii shalay iyo maalinta berri iyo ta soo socota iyo tii tagtay isugu mid unay tahay subaxii markuu soo kaco wixii ilaahay kasoo hor saara un qabanaya laakiin aan garanahayn meel loo socdo iyo meel laga sii socdo iyo wixii tegey saameyntay ku leedahay iyo waxa maanta joogaa saameyntay ku leedahay iyo biyada ku xeerani waxay saameyn ku leedahay aan garanahayn marka mushkiladdu curintii baa yar oo dadku had iyo goor maaragtay dadkeenu ma garanayo sababta laakiin meel buu duldegayaa dabadeedna ilaa intii ku duldumaysa uu iska dultaagnaanaya marka isbedelkii inuu qofku la jaan qaado kalba uu eego xaaladda iyo waxaas waxyaaba fara badan oo caynkaasa baa jira waxaan qabaa haddii si fiican loo sameeyo istaraatiijiyad wanaagsan businesska loo sameeyo oo mar walba la qiimeeyo waxaa la ogaan karaa businessku halku u socdaa inay tahay meeshii saxda ahayd iyo inuu businessku ku socdo deadlock meel aan soo xidhan dabedeetana hore looga gaashaanto ama loo bedelo ama qayb kamida la bedelo markaa istaraatiijiyaddu waxay ka waxay u saamaxaysaa shirkadu inay noolaadaan in ka badan intay dadka maamulaya ay noolaanayaan cabdiraxmaan kolley wareysigeyga waan kusoo dhowaanayaa haddaan su-aal halkaa kaa weydiiyo oo su-aasheedii ugu dambeysaya maadaama intaas oo waxi ay sababaan in ruuxu si yar uu farihiisa uga waayo maalkii uu haystay ma jiraan dad idiin yimaada oo iyagoo aanay weli aan weli hawsha ama faramadhnaanta ama aan dareemin idiin yimaado oo idhahda nala taliya ama tala idinka soo doona weli ma aragtay intii aad aad saddexdaa sanadood wadeen shirkaddan
ha ha walaal way noo yimaadaan dad fara badan baa dad xataa garan la meel ay wax u wadaan laakiin wanaagsan oo iminka meel wanaagsan maraya laakiin dareensan halka ay maanta marayaan iyo waxa ay haystaan inay wanaagsan tahay laakiin aanay wanaagsanaan doonin hadday san usii socdaan ayaa noo yimaada aad baan runtii ugu faraxnaa inaan dar inaan aragno dad yani wacyigelintoodu ay gaarsiisay inay dareemaan inay u baahan yihiin halkay maanta taagay inay kor uga baxaan oo marka ay dareemeen caawimo sidii halkaa maanta ay taagay inay kor uga socon lahaayeen marka waal way jiraan laakiin waa dad aada u tiraya yani dadka intay dareemeen inay halkay maanta taagan yihiin kor uga kacaan ama ugu yaraan siday halkay taagan yihiin ugu hayn lahaayeen inay u baahan yihiin caawimo aad bay u tirayar yihiin laakiin runtii way jiraan wacyigelintuna marba mar ka dambeysa way soo socotaa dadkuna runtii waxyaaba fara badan baa jira oo waxaa jira wall bank oo kale dadka lacagay siiyaan waxay ku qasbaan inay dadku business balaan samaystaan proposal inay soo qortaan inay nidaam xisaabeed oo wanaagsan yeeshaan inay human resource systems fiican yeeshaan and so on marka shirkadahaasoo kale waxaan ka caawinaa inaan iyagana maaragtay la dhisno marka duruuf iyaga ka baxsan baa waxay keentaa inay u baahdaan inay nidaamkan iyo si ay fun lacagtan u helaan dabadeetna marka ay arkaan waxaan inay wax ay u baahan yihiin qaar baa markaa sii wada oo maaragtay halkaa nidaamka kasii jeclaada qaarna waxay u dan leeyihiin in lacagta inay helaan marka kaa laftooda runtii waa waa waa waxay waxay ku dhaliyaan inay dareemaan baahi kuwa had iyo goor isku sectorka ah markaad mid kamida aad u samayso wax ee uu wanaagsanaade ee uu ka duwanaado kuwii kale mid kastoo kamida wuxuu raadinayaa sababta uu kani uga duwanaaday marka dadka soomaaliduna had iyo goor way isku daydaan marka hadduu mid wanaagsanaado ka kalena wuxuu odhanaya anaa wanaagsanaado waana wax fiican runtii waxa wanaagsan la iskaga daydo oo maaragtay oo waxaanu jecelnahay in dadku lagu dhiirigeliyo inay haddii qof wanaagsanaado wax wanaagsan la iskaga daydo laakiin aan xumaanta la iskaga dayan marka runtii way jiraan waanay soo badanayaan wacyigelintuna iminka sidii hore si ka duwan bay tahay aad bay uga fiican tahay waxaanan filayaa mustaqbal wanaagsan inuu leeyahay sectorkan consultancy oo uu u baahan yahay dad khibrad iyo aqoon iyo karti u leh inay shirkadaheena iyo institutioniskeena dowladda ay ka saaraan xaaladday halka maanta ay taagan yihiin oo ay u saaraan xaalad ka duwan waxaanan qabaa haddaan si wanaagsan u shaqaysano toban sannadood oo dowlad wanaagsan aan helno dowlado fiican islamarkaana institutionis fiican oo ganacsina aynu helno inaynu halkaynu maanta taagannahay aynu ka wanaagsanaan lahayn in badan
cabdiraxmaan anigoo wareysigeyga soo gunaanadaya maadaama waxaasoo dhan aad khibrad u leedahay dalkiina uu yahay dal soo koraya oo dadkiisuna ay soo korayaan oo ay soo kobcayaan xag maal iyo xag aqooneedba maxaad kula talin lahayd dadka baac mushtarkaa weliba dadka la yahdo small businesska ama imarka soo abuuraya business soo kobcaya iyo kuwa waaweynba
waxaan kula talin lahaa kow kow kow marka koowaad intaanay wax kale maaragtay aanay gelin businesskooda inay qorshe iyo nidaam istaraatiijiyadeed oo mustaqbal dheer le inay u sameeyaan inay nidaam xisaabeed oo wanaagsan oo accountability ama xisaabtanle ay u sameeyaan inay suuqgeyn wanaagsan oo ay u sameeyaan waxaan kula talin lahaa inay bartaan sida loo la isu kaashado loo shuraakoobo oo maaragtay shuruucda iyo nidaamka loo qorto isla markaana loo hirgeliyo la isugu dulqaato waxaan ku dhiirigelin lahaa inay inay inay inay inay u fikiraan qaab ah inuu businessku koro oo aanay ka fikirin mar walba macaash deg dega laakiin mustaqbal dheer iyo maaragtay wax sii jooga oo in badan sii jiray inay ka fikiraan waxaan kula talin lahaa inay shaqaalaha u shaqaynaya ay ku qaataan mar walba aqoon iyo karti iyo waayo aragnimo waxaan kula talin lahaa inay shaqaalahooda wakti iyo lacag geliyaan tababaraan niyadooda dhistaan xuquuqdooda siiyaan had iyo goor maaragtay qofka u shaqaynaya uu noqdo qof habiya oo maaragtay customerkooda ama macmiilkooda maaragtay raali gelinaya waxaan kula talin lahaa inay fahmaan shayga ugu muhiimsanee ah qofka macmiilka ahi inuu yahay qofka ugu muhiimsan ee meherada soo gala mushkiladda businesska soomaalida haysataa waxa weeyaan qofka macmiilka ah lama daryeelo dabadeetna qofka macmiilka ahi maalinta uu jaanisale inuu kaa tago wuu kaa tegaya marka had iyo goor inay taa fahmaan oo aaday maaragtay macmiilkooda u ilaashadaan waxaan kula talin lahaa inay ilaahooda ka baqaan oo ay iska ilaaliyaan waxyaabaha uu qishku ku jiro khiyaanada ku jirto maaragtay aan ahayn maaragtay etikiska iyo akhlaaqiyaadka maaragtay islaamka xagga gabaacmushirka kasoo horjeeda ama ha noqoto alaab xun ama ha noqoto mid coobiya ama ha noqoto mid dhacday ama ha noqoto mid maaragtay adeeg si xun loo qabtay hadday tahay mid adeeg qabanaya iyo hadday tahay mid alaab samaynayaba ay kamid tahay consultinga aan samaynayna qof markuu ka aamino eekuado waxii samee waxaa kow ka ah qofku inuu maaragtay qofka sirtiisa u ilaaliyo inuu daacadnimo ugu shaqeeyo inuu maaragtay ugu shaqeeyo si lilahi marka haddii ay principleska ama ay waxyaabahaas oo dhan si fiican u ilaaliyaan mar walbana mustaqbal fog ay ka fikiraan waxaan qabaa beeradaheenu iyo institutionskeenu siday maanta yihiin si ka fiican inay noqon doonaan oo ay qabsan doonaan yani sababta waxaan anigu aan ka fikiraya waxa weeyaan dadka soomaalidu dowladda dowladaha ku jiraan geeska africa inay doomineed gareeyaan hadday noqoto ganacsi iyo hadday noqoto siyaasadba oo ka etoobiya joogaa oo etoobiya ka noqda leader oo ka kenya joogaa oo kenya ka noqda leader hadday dhinacay doonto nolosha ha noqoto cilmi aqoon maaragtay business politics ka soomaaliya joogaa uu leader saa ku ahaado ka somaliland joogaa sidaa ku ahaado jabuuti joogaa uu sidaa ku ahaado oo dadku ay ahaadaan dadka jinsiga soomaaligu inuu ahaado jinsi hogaaminaya marka hore geeska africa dabadeetana africa oo dhan
waan filayaa in dad badan ay ku dhegeysanayaan cabdiraxmaan cali xirsi waa mahadsan tahay waraysiga aad khadka telefoonka igu siisay waxaana kuu rajeynayaa insha allah safar khayr qaba iyo hawshan aad wadid oo aad ka midho dhelisid
aad baad u mahadsantay walaal jasaak allah khayr